go'aankan uu maamulka jubbaland ku joojiyey wadashaqayntii iyo isku socodkii mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa jubbaland ayaa waxaa shalay lagu gaaray shirka khamiislaha ah ee ay madaxda jubbaland ay ku yeesheen magaalada kismaayo waxaana shirkaasi shir guddoominayey madaxweynaha jubbaland axmed madoobe golaha wasiirada iyo madaxweynaha maamulka jubbaland ayaana cod gacantaag ah geliyey in la hakiyo xiriirkii magaalooyinka muqdisho iyo kismaayo kaasoo ay markii dambe cod buuxa ku go'aamiyeen in maamulka jubbaland uu joojiyo xiriirkii wadashaqaynta ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana jubbaland ay sheegtay in mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya wixii laga bilaabo lix iyo labaatanka bishan oo maanta ku beegan aysan imaan karin magaalada kismaayo halka sidoo kale madaxda jubbaland iyo shaqaalahooduna lagu amray inaysan tegi karin magaalada muqdisho wasiirka warfaafinta maamulka jubbaland injineer cabdi xuseen ayaa warbaahinta u akhriyey war qoraal ah oo ay soo saareen madaxda maamulka jubbaland kaasoo ay xiriirka ugu jareen dowladda federaalk ee soomaaliya golahu wuxuu ka dooday arrimaha amniga siyaasadda waxayna falanqeeyeen faragelinta joogtada ah ee ka imanaysa dowladda federaalk soomaaliyeed waxayna go'aamiyeen hakinta isu socodka mas-uuliyiinta xukuumadda dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland laga bilaabo lixiyo labaatanka bisha toddobaad labada kun iyo sagaaliyo tobanka ilaa doorashooyinku ka dhammaadaan way soconaysaa hakintaasi go'aankan oo loo sababeeyey faragelinta arrimaha doorashooyinka iyo khalkhalgelinta amniga iyadoo dowladda federaalku ay caadaysatay kutumashada xeerarka dalka u degsan iyo burburinta maamulada sharciga ku dhisan sidoo kale shirkan ay shalay magaalada kismaayo ku yeesheen madaxda maamulka jubbaland ayaa waxaa lagu shaaciyey in wixii hadda ka dambeeya heegan buuxo la geliyey ciidamada ammaanka ee jubbaland muddada ay socoto doorashada madaxtinimada ee jubbaland waxaana guud ahaan qodobadan ay jubbaland gaar ahaana magaalada kismaayo ay ka dhaqangelayaan lix iyo labaatanka bishan oo maanta ku beegan waxaa la farayaa inay heegan buuxo galaan hay-adaha amniga inta ay doorashooyinku socdaan si looga hortago shirqoollada cadowga iyo khatarta amniga qodobka labaad golahu wuxuu ka dooday arrimaha amniga siyaasadda waxayna falanqeeyeen faragelinta joogtada ah ee ka imanaysa dowladda federaalk soomaaliyeed gabagabadii mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaa si kulul u cambaareeyey weerarkii ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay maalintii arbacada ay la beegsadeen xarunta maamulka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho golaha wasiirada jubbaland waxay si kulul u cambaareynayaan qaraxii ka dhacay shalay xamar afariyolabaatanki bishii toddobaad labada kun iyo sagaaliyo tobanka xarunta gobolka banaadir waxay islamarkaana tacsi u dirayaan ummadda soomaaliyeed iyo eheladii iyo qaraabadii dadkii ku geeriyooday qaraxaasi foosha xun ilaahay ha u naxariisto intii ku geeriyootay intii ku dhaawacantayna allaha caafiyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay arbacadii lasoo dhaafay waxa ay waxba kama jiraan ay ku tilmaantay qaabka uu guddiga doorashada jubbaland uu kusoo xulayo xildhibaanada cusub ee jubbaland iyadoona wasaaraddu ay ka digtay khatarta ka dhalan karta arrintaasi go-aanka ay soo saareen mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ee ay ku joojiyeen xiriirkii muqdisho iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya ee imaan jiray magaalada kismaayo ayaa waxa uu saameyn xoogan uu ku yeelan doonaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo la sheegay inay doonayaan inay isku sharxaan xilka madaxweynaha jubbaland inkastoo hadda ay jiraan mas-uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan kuwaasoo haatan ku sugan gudaha deegaanada jubbaland gaar ahaana gudaha magaalada kismaayo lamana oga sida xaalku ku dambayn doono khadar maxamuud xareed v o a nairobi